dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay amarro cusub ku soo rogtay ajaaniibta ka shaqeeya gudaha dalka iyo weliba shirkadaha ganacsada afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdifitaax aadan oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa bulshada la wadaagay awaamiir cusub oo lagu soo rogay kuwa oo la xiriira amniga waxaana awaamiirtan ay khuseeyaan ajaaniibta gudaha soomaaliya iyadoo ay dowladdu ku amartay inay qaataan warqadda dembi la-aanta ee c i d da si ay dalka u joogaan ama ay kaga shaqeeyaan waa kan afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya cabdifitaax aadan oo warbaahinta u faahfaahinaya amaradan ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed booliiska soomaaliyeed wuxuu farayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqadda dembi la-aanta clearance letter tallaabooyinkan waxaa loogu talagalay in looga hortago ururada argagixisada inaysan ka faa'iidaysan ganacsatada iyo ururada iyo iskaashitooyinka si aysan u maalgelinin falalkooda gurcan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay ayadoo laga wada shaqaynaya si loo abuuro si loo abuuro degnaansho ammaan iyo nabadgelyo ay hesho bulshada soomaaliyeed in tallaabooyinkaas la qaado sidoo kale taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale taliska ciidanka booliiska soomaaliyed wuxuu dhammaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta shirkadaha farayaa inay u hoggaansamaan tallaabooyinkaas lagu xaqiijinayo amniga loogana hortagayo maalgelinta argagixisada dhammaan waajibaadkan aan kor ku soo xusnay waxaa la farayaa shirkadaha iyo ganacsatada hoos ku qoran oo ay ka mid yihiin kuwa aan halkan liiskooda ka tirin doono insha allah shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay brevet security combanieska inay soo diiwaangeliyaan shirkad ahaan ururada aan dawliga ahayn non government n g oska ayaguna organizationka inay soo diiwaangeliyaan ururada aan faa'iida doonka ahayn non profit organizationka m b oga inay soo diiwaangeliyaan shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha dhismaha shirkadaha adeegyada kala duwan shirkadaha caymiska shirkadaha baabuurta iibiya shirkadaha dhoofinta iyo dejinta isbitaalada iyo goobaha caafimaadka nootayooyinka shirkadaha kala duwan ee adeegyada bixiya goobaha warshadaha dahableyda huteelada shirkadaha maalgelinta microfinansiga shirkadaha duulimaadka iskaashitooyinka kala duwan shirkadaha kala duwan ee adeegyada la talinta bixiya shirkadaha iibiya guryaha real statiska iyo warshadaha yaryar dhammaan ganacsatada kala duwan ee dalka ma ahan barnaamijkan shakhsiyaadka waa qasab shakhsi kasta oo shirkad ka shaqaynaya ama ganacsi ka shaqaynaya inuu haysto warqadda dembi la'aanta hadda waajibaadkan wuxuu fuulayaa ka magac shirkad ahaan in loo soo diiwaangeliyo si looga hortago dhammaan falalka aan la wadaagay kooxaha argagixisada ee ugu dambeeyey dagaaladii lagu soo qabtayna laga helay informationada ah inay dhex marayaan
amaradan ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo dowlad goboleedyada qaar ah ay bilaabeen inay musaafuriyaan ajaaniibta dalka kuwooda ugu badan ee ka soo galay dhinaca ethoobiya